suuqyada kalluunka kismaayo ayaa laga dareemayaa sare u kac ballaaran kadib markii ay maalmihii ugu dambeysay ay jireen dabaylo taasi oo keentay inay yaraato fursadihii kalluumaysiga badda halkii kiilo oo kalluumaysiga ayaa waxaa la kala siisanayaa shan doolar ilaa lix doolar halka markii hore uu ahaa halkii kiilo saddex doolar taasi oo muujinaysa inuu jiro farqi weyn oo u dhexeeya qiimaha haatan iyo midkii hore ee kalluunka lagu kala iibsan jiray waa kuwaan qaar ka mid ah ganacsiyada iibisa kalluunka oo ka hadlaya zaaid dhibaato badan ay ku qabaan dadkaas maasha allah laakiin naftirkooda malaayi maba helaanbo se sacadan u imaadaan iyo way sugaan iyo way markay imaatan waa lagu qaaliyeeyaa way dad sida hore maba ah way ismaga jirtaan laakiin maadaama dad meel dheer ka imaadaan dadka dadka oo mada xaafadaan erayaan dhinacan calinaya ma gartaan laakiin dadka dalxiiska iyo siinaa iyo meelaha dadka imaado waxaan ka mid ahay bulshada ku dhaqan magaalada kismaayo gaar ahaan xaafadda calinley waxaana ka sii mid ahay dadwadaas malaayga suuqa ka soo doonto si ay u cunaan differenciga malaayga hadda baryahan aan ku arkayno waxaa waaye hore kiiladii balaayo malaayga waxay ahaan jirta hal doolar ama laba doolar balse hadda waayadan dambe saaid ayuu sii kacayaa halka ay tahay kiiladii shan doolar ama lix doolar waxaasna waxaa keeni karo badoo kacsan badoo malaay loogu laayahay
kalluunka jeedarka ay dhacan iyo kalluunka taraaqada ay dhacan labadaas inta lama helo markay badda kacdo kalluunka hadda soconaya kalluun qareed waa sababtoo ah dumar aan ramal abdallah doonaha badda aada la kalluumaysanaya hadda sanadka hadda aan ku jirno inta dhaawac iyo maaha dhimashadu ilaa laba qof may maraysa ku dhimatay badan dadkaasna waa dad iska xanaara qaab ay ahaay maaha dad dee ganacsi waa maa dad xaalato halguruurgooda maalintaas inay ka soo helaan ku talagalaa kalluunsatay ahaayeen dhibaatooyinka badan dee وبرين فسوق هذا بيرش هذا وصاص علوي هذا وحده شو رمى صادوا ليه هذا بدك كونستا ما ده بدي بقالي كلام أتاس ده أنا صار قصدي ما بس عيار عيار حتى أصدق ده بربي أسمع وبربي عوا قديم بدك بربي عاد تشتري si kastaba sare u kacan laga dareemayo suuqa kalluunka kismaayo ayaa sabab u ah inay maalmihii ugu dambeysay ay jireen dabeelo taasi oo keentay inay yaraato fursadihii kalluumaysiga badda